see waxu dhaceen maanta haddaan ku koobo maalinkii hore see waxu dhaceen runtii aad bay uga duwanayd waxaanaan filayaa xogtaas oo dhamaystiran wasiirka duulista doctor maxamed cabdulaahi omar baa sameyn doona haddii ilaha yidhaahdo waxaanan filayaa macnaha hadda aniga airboortka taniyasaaka liigu xamiday maal dhaweeto shir jaraa'id oon ku qabtay istanbul sababkii inay inay tahay sababkana waxa ay ugu badan tahay maal dhaweetan shir jaraa'id halkaa ku qabtay waxaan ka hadlay arrimo ku saabsan ganacsatada cashuuraha laga qaado magaalada xamar bedelkii waxba lagu qabanaynin amnigoodii wadooyinka xidan iyo dadka reer muqdisho oo matalaad siyaasadeed u baahan oo raba marka arrintaasa ugu weyneed adeer maxaad waxa aada uga hadashay oo dawladda aynan ogeyn dadka sarwey waana laga hadlay waxaasna waa laga hadlay wax ka badanna waa laga hadlay